bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu idilhantiima dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qodobada caawa barnaamijka bandhiga waraysyada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah kuraastii u horreeyday ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho waxaanu idinkaga haynaa waraysiyo warbixinno la xiriira arrimahaasi qodobada kale caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo magaalada qardho ka furaysa xarun weyn oo lagula dagaalamo ayaxa waxaanu idinkaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaasi sidoo kaleeto qodobada barnaamijka idinkugu hayna waxaa ka mid ah taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta dhagax dhigay isbitaalka qayb cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka xoogga dalka waxaanu idinkaga haynaa waraysi qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka galmudug oo kormeer ku samaysay goobaha caafimaadka ee magaalada gurceel ee ku burburay dagaaladii ka dhacay magaaladaasi qodobada kale ee barnaamijka kugu hayna waxaa ka mid ah taliska guutada lixaad ee qeybta lixdanaad jenaraal aadan abshir nuure ayaa magaalada dhuusamareeb gaaray isagoona u tegay halkaasi khilaafaadka maamulka galmudug iyo ahlu sunna waxaynu idinkaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaasi sidoo kaleto qodobada aan barnaamijka idinkugu hayeyna waxaa ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka dowladda federaalka soomaaliya u qaabilsan doorashooyinka ayaa waxa ay sheegeen ilaa iyo hadda inay qabteen tabashooyin hor leh oo ka imanaya doorashooyinka ka dhacay dalka waraysiyo ayaan idinkaga haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan intii uu socdo barnaamijkeena mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idilahantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada ee redio muqdisho habeen walba aad ka dhagaysataan marka laga reebo habeennimada jimcada aynu ku bilownay magaalada muqdisho maanta waxaa lagu doortay labadii kursi ee ugu horreysay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad iyadoona loo doortay mahdi maxamed guuleed qatar iyo sidoo kaleeto xildhibaan biixi ibraahim cege waxaan waraysi idinkaga haynaa oo qadka si toosa ugu jira guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka guddoomiye soo dhowow marka hore waxaad faahfaahin ka bixisaa bal doorashada maanta iyo qaabkii u qabsoontay
aad baa umahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaba waa idin salaamaya doorashada un waxay qeyb ka ahayd hanaankii doorashada ee loo madlana saad og tahayba aqalkii sare ayaa intiisii badnayd qabsoontay jadwalka doorashada na waktigiisii waa lagu jiray oo intiisii badnayd wayba badbadatay marka wakti kastoo hadda ina dhaafay waa la sugayay inay doorashadu qabsoonto marka ilahay mahadii maanta unbay dee bilaamatay qaab ahaan qaabkay u qabsoontay jawi degan buu ahaa marka la qiimeeyo mana jirin wax cunfiyaho markii ka jiray ergooyinkii markii wax dooranayeyna runtii si deganoo xasiloon bay wax u doorteen iyo dadkii tartamayeyba marka waxaan dhihi karaa uguyaran jawi la odhan karo in doorashadu haddaysan ku socoto waqti badan laga rajayn karo oo dadku aysan cunfi iyo nacayb toona ku dhex abuurmin oo iyagu dadku wada degan oo xasiloon ay in lagu dhacdo ayaan inta kalena ka rajayn doonaa mudane guddoomiye markii laga eego dhanka hufnaanta doorashada maadaama golaha shacabka kuraastii ugu horreysay aad ku bilowdeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo sidoo kaleeto xildhibaan hore biixi iimaan cige bal ka warran dhanka hufnaanta doorashada iyo isku haleynta lagu qabi karo
horta hufnaanta doorashada waxay ku xidhan tahay inay waafaqsan tahay qaabka loo raacay waxaa hadda soo baxay waa uu natiijadii hordhac ahayd sida uun guddiyadii habka ay soo mariyeen dee habkii un laisla ogaa ma maray taasi way mareen oo guddiyada labada heerba way isla fiirinayeen intaysan doorashadu dhicin shuruudihii kale ee loo baahnaana inay buuxiyeen waa waxa iyana shardiga ahayd kuwaasna waa la hubiyey marka kul dhinaca qabaailka iyo dhexdooda dee dabcan qabaailka iyo dhexdooda waxan iyagaa iskale waxna way kala xagxagtaan waxna way kala jijiitaan wixii marka iyaga dhexdooda ase waa gaar laakiin intaan hadda ognahay anagu processkan fiirinayna iyo habka doorashada loo gelayo oo aan ku ilaalinayno mabaadiida guud ee doorashada qusaysa
marka dhanka hufnaanta maxaad ka aaminsantihiin adinka
hufnaanta doorashada waxaa kow ahaydba dee observerski baa jooga warbaahintii baa jooga waxaa jooga goobjoogayaal kale oo kala duwan oo hay-ado loo kala iyo kuwa caalamiyaagaa leh dadka murashaxiinta ee tartamaya wakiiladoodii baa jooga markaasa meesha codka lagu bixinayaa waa meel xalaal ah oo waadix ah oo loo wada jeedo maaha dee doorasho qol lala galay albaab loo xidhay sida marka mufnaanta marka horeba waxay ka bilaabataa bal halkaas laakiin dee sidii boroseyska loo soo galay iyo taas waa wixii qabaa-il bay ka imaanayeen iyo odayaal taasna waa wixii un qabaa-ilka la xirigo oo san kuu sheegay iyagana hubin waa lagu soo sameeyey intoodii badnayd
maantay laba kursi ayaa la doortay oo golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobnaada iyadoon uu soo dhammaystirmin aqalkii sare taas maxaa dhankaas laga filan karaa
horta ma jirin shardi qoraya in aqalka sare oo aan la dhamaystirin anka hoose la bilaabin doorashadu labada aqalba waa waa baarlamaankii in la galo ayaana loo mudeeyey marka hadda inuu dhan yahay iyo inaysan dhammayn maaha wax jiro oo dee shardiya oo hadda cilmigaya inaan doorasho la gelin marka haddii aada la hadasheen maamulada ay ku dhiman yihiin aqalka sare tusaale ahaan galmudug oo kaleeto oo laba kursi ay ku dhiman tahay goormee rajeynaysaa inuu soo dhamaystirma aqalka sare
waa un galmudug keliya maamulo kale ma jiraan oo wax ku dhiman yihin laakiin afartan maalmood ilaa shantan maalmood ay soo socda ayaan rajeynaynaa in galmudug labadaas xubnood ay soo magacowdo kadibna ay golaha shacabka toos u gasho
marka la eego labada kursi ee aqalka aqalka hoose maantay la daahfuray doorashadooda oo la qabtay ma la dhihi karaa doorashada aqalka sare ee dalka si toos ayay u bilaabatay
aan kusaxe doorashadii golaha shacabka dheh ha golaha shacabka baad ka wadaa baan umalayaa de waaba haddii doorashadii ay dhacday doorashadii way golaha shacabka way bilaabantay doorashadaasi mar horeyba soo bilaabantay oo markii golaha aqalka sare xubnihiisa doorashada lagu bilaabay ayay doorashada soo bilaabantay waa jiitantay laakiin haddana kii golaha shacabka ayaa bilowday marka wayna isdaba raacayaan inta kalena oo iyagan soo socdana qaar kaloo badan baa la dooran doona
waxaa ku sugan tahay garowe oo hadda adigala hadlaysaa dhowaan waxaa la kulanteen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi bal socdaalkaada garowe maxaa faahfaahin ood naga sii kartaa
qayb unbuu ka ka tahay dardargelinta doorashadan dabcan madaxda maamulka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba waa la kulana laamaha amniga iyo saraakiisha kale ku shaqada leh doorashada iyo guddiyadaba ujeedku waxa weeye bal in waktigii badnaa ay soo aan soo dhaafnay ee aysan doorasho qabsoomin aysan dib dambe aysan u lumin xaaladaha iyo durufaha lagu jiro darteed iyadoo la tixgelinay ay tahay in in ay tahay kor iyo hoos in doorashadaas la galo marka waxaan ka wada hadalnay sidii doorashada loo dardargelin laha
maxaad kala kulanteen marka madaxdii aada la kulanteen
wallaahi way soo dhaweynan aada bay noo soo dhaweeyeen waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin oo doorashada qabanayaan
waa taa ugu dambeyn mudane doorashada golaha shacabka waxaa in badan la hadal hayaa in aan dhaqaalo badan loo hayn oo dadka baraha bulshada ay aada u falanqeynayeen arrintaasi maxaad uga ka qancinaysaa dadkaas
horta doorashadan dadka leh dadka soomaaliyeedna dawladooda iyo maamuladoodana dhaqaale say ka yihiin waad ogtahay horta dhaqaale la-aanta ayaa lagu eedeynaya dad soomaaliyeedna ugu dhiganay doorashada yani waa su-aal u baahan inaan isweydiin laakiin wixii awooda ee la awooda aynu haysano inaan ku xisaabtano wixii dadyo caalamka inaan taageerana aynagu taageeri karaan inaan isku darsano iskuna kalsoonaa nagalno intaas unbaa muhiima haddii ay xitaa dhaqaale lahayn dee doorasho ma xanin mayso wadanku doorasho u baahan yahay nidaam dawli u baahan yahay inay wax sii socdaan bay buu u baahan yahay marka intaasoo dhan baa muhiim ka dhigaysa in doorashadu si kasta ay ku dhici kartaba ay ku dhacdo wixii lahayana lagu maamulo hadda cabasho aan dhihi karo iyo dhaqaale la-aan baa doorashada u istaagaysaa ma jirto waa tahay aada iyo aad ay u mahadsan tahay mudane guddoomiye kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka mudane maxamed xasan cere oo isagoo ku sugan magaalada garowe qadkaasi toosa ugu jiray
tahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysiyada ee radio muqdisho markaana aynu eegnay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxa ay sheegeen doorashada qaranka ee maantay ka dhacday magaalada muqdisho ay tahay mid ay weli kasoo gudbiyeen cabashooyin la xiriira iyagoona sheega in cabashooyinkaasi ay tixgelin ku sameyn doonaan haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaa goor dhoweeto qadka telefoonka magaalada muqdisho iigu waramay xuseen maxamed maxamuud oo ah guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka badankeygaasi wuxuu ku saabsanaa sixid habraacii ay soo saareen guddoonka doorashooyinka sare ee somalilan gaar ahaan qodobka saddexaad sakhadiisa labiyo tobnaad oo iyagu ay awood ahaan isku isku siinayeen inay xadliyaan waxaad la wixii khilaafaad ergada ka dhasha ah haye qodobkaasina waa qodob heer ahaan xaq siinaya guddiga xadlinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal inay xaliyaan wixii ku saabsan khilaafaadka ergooyinka musharaxiinta iyo madax dhaqameedka wixii khilaafaad ka yimaada marka qodobkaasun baanu saxaynay waxaanu sheegaynay in qodobkaasi habraac ahaan ay soo saareen guddiga sare ee guddoonka sare ee guddiga doorashooyinka somalilan inaanu ahayn mid iyagu ay awood ahaan iyo sharci ahaan ay xaq u leeyihin intaasun buu ahaa
marka ma ka wada hadasheen adinka iyo guddiyada qaabka loo wajahayo xalinta khilaafaadka maadaama adinka xaq u leedihiin ayaguna ay istusiyeen inay ay xaliyaan khilaafaadka dhexdooda arrintu arrintu guddiyada maaha waxaa habraaca waxaa soo saaray guddoonka sare ee maamulka ma aha guddigaas yeeti waxaan filayaa cidda soo saartay waxay ahaayeen guddigan dusha ka maamulaysa doorashooyinka somalilan marka arrintaana waanu iska aragnay waanu ka wada hadalnay in maxay ahayd dib loo saxanaa waan rajaynaynaa insha allah
waa taa marka maantay waxaa dhac bilaabatay doorashada golaha shacabka ka guddi ahaan qaabkee u aragtaan bilaabashada doorashada golaha shacabka maxaase ilaa hadda caqabadaha oo khilaafaada oo dhankaas idinka soo gaaray horta doorashooyinka bilowgeeda annaga waan soo dhawaynaynaa in doorasha bilaabantaa waa wax garankani in badan sugayey rajaynayey waana wax lagu farxay in doorasha bilaabanto keliya waxaynu u baahan nahay qura doorasho kasta oo bilaabantaa nacaqabad ma waayeyso laakiin in aada loogu dadaalo ee dhufnaanteeda iyo qurxinteeda iyo cadaalad falkeeda iyo xaqsoo xaqsoorsanaynteeda waa intaa inta aynu rabna inaynu ku dadaalnaa mar walbana guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal oo ah maxay haday doorkii maxkamadda rafcaanka ee iyo heerbeertinimo qaadanaya waxaa hagayaa qiyaam ahaan iyo mabaadi ahaan waxa weeyaan in doorasho kasta ay ku dhacdo hanaan cadaalada xaqa ah hufnaan leh dexdhexaadnimo leh intaasaanu anagu mar walba taakiidayna waana inta aanu u taaganahay caqabadaha waa jiraan dacwado a noo imanaya oo laakiin broceskii heerkii koobaad maraya iyagana marka dee broceskeeda dhammaystirtaan baanu report ka bixin doonaa insha allah
marka labada kursi ee maantay doorashadooda la qabtay ma waxaa jiro caqabado ka soo laabtay oo ku aadan khilaafaad dhanka sharciga ah
kule anaga anaga kule way dacwado dacwado hordhacay kuraastaa waa nooga yimaadeen waana daraasadaynayna imankana kama hordhacayno waayo waxay ku jiraan heerka koobaad ee dacwad qabashada iyo hanaan iyo marinta habraaca xalinta dacwooyinka ayay maraysa
dhanka kale waxaa jira socdaallo ah ku tagteen dowlad goboleedyada oo ku aadan arrimaha doorashooyinka iyaga socdaalladaas beryihii u dambeysay aad samaynayseen maxaad faahfaahin naga sii kartaa
doorashooyinkaasi inta inta badan de waxay ahaayeen inaanu doorkayaga shaqo qaadano meelaha doorashooyinku ay ka dhacayeen tagno wixii markaa cabashooyin ka jira eegno intaasubay doorka iyagu ahaa oo socdaalka iyagu kala tagana dee shaqooyinkii aanu qarankani noo igooday inaanu gudano taasun bay inta badan socdaalka iyagu ku saabsanaa guul iyo midho wanaagsan ay saasi wa ka dhasheen
waa taa marka rajada ah ka qabtaan doorashadu inay si guula idinkugu dhammaato ka guddi ahaan xallin khilaafaad ahaan maxay taha
wallahi doorashada inay guul ku dhammaato waa guul qarankan uu yeelanayo weeye waa guul ummaddan u yeelanayso waa lib ummaddan u yeelanayso annaguna rajada ummaddan u ka qabto in ay guul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo ay ugu dhammaato baanu qabnaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa kana baryaynaa inuu doorashadan guul iyo wanaag inoogu soo dhammaystiro waa sidaa aragtidaya
waa taa ugu dambeyn maxaa fariinahoo halkaan ka diraysaa
wallahi fariinta aan diraya waxa weeyaan cid kasta oo doorashooyinka qabashadooda door inuu kulihi siday doonto ha ugu yeelato docday doonto ha kasoo gasho geestay doonto ha kasoo gasho doorka iyo roolka shaqa ay ka qabanaysaa ha kala duwanaadeene in lagu dadaalo doorashadaasi inay inoogu dhacdo si xasilooni leh nabdoon cadaalada inay inoogu dhacdo baanu ku maxay eeday ayaanu ummadda kula dardaarmaynaa mas-uuliyiin maaragtay institutionska ama hay-adaha kala duwan sida kale maaragtay kala gaargaarka shaqada ugulana waxaanu maxay kula dardaarmaynaa inay ogaadaan oo ku dadaalaan in ay doorashadaasi inoogu dhacdo si maaragtay qarankan ammaan iyo wanaag iyo baraare u horsooni karto
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada ee radio muqdisho
markaan aynu eegne waxaa magaalada garowe gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto wasiirada dowlad goboleedyada ee wasaaradda beeraha haddaba waxaa goordhoweed khadka telefoonka ee magaalada garowe igu warramay wasiirka wasaaradda beeraha siciid xuseen ciid isagoona sheegay inay garowe u tageen furitaanka xarun weyn oo lagula dagaalamo ayax
ujeedada waxa weeye in la furo xarunta la dagaalanka ayka iyo la socoshadiisa oo xarunteedu tahay caqbada soomaaliya xarunta ugu weyn ayaa la daaq furi doonaa insha allah maalinta arbacada ah taas oo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo ayaxaa sanadihii u dambeeyey harakeeyey dalka iyo daaqiiba oo xooggiisu ka yimaada wadamada saxaraha lafdegaanka carbeed marka saasay safarkeedu ku saabsanaa maanta godob tagnay sararkaas ayaa lagu shugi doonaa insha allahu arbacadana xaruntaas ayaa la daafuri doonaa
waata halkee laga dhagax dhigay xagee laga furayaa xaruntan maadaama ay tahay xarun muhiim u ah dalka
xarunta waa la dhisay way dhamaystiran tahay waa la furayaa waa xarigaa laga jarayaa si shaqadeedu bilowdo waxayna ku taallaa qardho
waata maxay muhiimad u leedahay marka xaruntan soomaaliya la dagaalanka ayax
ahmiyad weyn bay u leedahay annaga waddankeena markii hadda ayaxaan nagu habsaday laba kun iyo sagaal tobankii diyaar maanaan ahayn tababar aqoon ahaan iyo qalab ahaan iyo sida runtii waddanku diyaar uma ahayn hadda marka sidaan baa lagu diyaar garoobay wax walba ayaa la keenay agabkii oo dhan qalabkii diyaaradihii baabuurtii gacantii kulli waa yaalaan marka isaga xaruntaana waxbarintii lagula soconayay iskudubaridka oo gobolada kalena xaruma ayaa laga dhisi doonaa galmudug iyo hargeysaha dabid baa ka socda galmudug waa laga dhisayaa wadanka marka saas oo laga la socdo la sameeyo ayaa qorshuu yahay waana muhiim weyn bay u tahay arrinta la dagaalanka ayahay dalka soomaaliya oo runtii dhibaato weyn u geystay beeraha iyo daaqa iyo iyo iyo meeladintaba
marka xarumo badan oo loogu talagelay in ayaxa lagula dagaalo ayaa wasaaraddu waxay rabtaa inay gobo maamul goboleeda ka dhigsto midaana waxay u noqonaysaa midda guud miya
midda guud weye xarunta centerka ugu weyn weye laba kale ayaa hadda waxaa laga samayn doonaa hargeysa waa la wadaa galmudugna waa laga dhisayaa si taasna ay gobolada dhexe ilaa iyo shirshabeelle ay xarun ugu noqoto dan kale oo somaliland ay waqooyiga etoobiya ee kasoo gala ay ay u kontarolso insha allah
marka si guud ayaxa loo fiirsho saameynta uu ku yeeshay soomaaliya sanadihii u dambeeyey maxaad nooga sheegi kartaa ka wasaarad ahaan maadaama aad qiimeyn ku samayseen mid weyn buu ku yeeshay dee hadda xogaa sida sidii hore ma aha oo abaaraha hadda iyo roob yaraanta ayaa hoos u dhigtay laakiin dee dhul aada iyo aada u weyn lagu qiyaasay laba boqol oo kun oo hektar oo dhulbeereed ah iyo dhul daaqsina ayuu halakeeyey oo aada iyo aada dhibaato ugu geystay midaka ugxantii iyo wixii uu ka tegay baa dhulka ku aasan oo ana xilli walba soo fufi kara welina khatartu waa jirtaa iyo saxaraha carbeed oo noo yimaado waxaa la sheegayaa inay koronkorooyin aada u fara badan ay joogaan oo xilli kasta nagu soo faafi karaa marka waa musiibo runtii gobolka bariga afrika o dhan saameyn xun ku yeelatay dadaalkaas oo guudna wuu socdaa insha allah laga hortegayo
marka la eego diyaar garowgiina ku aadan la dagaalanka beeraha maadaama xilli roobaadka hadda la gudagalay sidaa sheegtana xilli roobaadka laga cabsi qabo in ayax fara badan yimaado dalka diyaar garowgiina ku aadan la dagaalanka ayaxa inuu sidii hore khatartu ay ka yaraato wax ma nooga sheegi kartaa waa fiican yahay hadda dhammaan wasaaradaha sida kuwa weliba oo meelaha ka soo galo waa qalabeysan yihiin puntland somaliland waa ugu muhiimsan waa meelaha ka soo galo qalab fiican bay haystaan dad baa loo tababaray meesha ku xirnaa oo dhaaqdhaqaaqa la marka waxaan isleenahay insha allahu way way waxun bay samayn karaan hadda ay isu difaacaan ilaa xad way dadaali karaan baa sidaas baala laakiin weli weli kaalmo waa ubaahan nahay weli waa heerkilafe ma joogno waasi dadaalana haddii lahayd misaal
rajada aa qabtiin intay la eg tahay marka la eego la dagaalanka ayax
rajadeedu waa si fiican baan qabnaa sidaan haddii lagu soo xarumahana ay shaqeeyaan tababarkuna waa socdaa insha allahu waa waa anagu intii tabarteeda dadaalaynaa ilaahayna wax kala sheegna inuu garabsiiyo ka hortaga musiibadaas marka la eego dowlad goboleedyada dadka shaqaalaha u tababaran la dagaalanka een ayaxa een ma u diyaarsan yihiin sidii wasaaraddu u qorshaysay
way dadaalayaan xarumaha dad baa loo soo baray timan baa ka jira way waxaa la siiyey qaarkood abuur bay haystaan iyo masooradii iyo kuwii gacanta iyo sarveyn waa loo sameeyaa cirka ah marka way way way fiican yihiin markii loo il hore ay wax ahaayeen intaan dhibaatadaanu dhicin oo maba jirin markaas wax diyaargaroow ah maadaama waa waddankeena ka maqnaa toddobaatan sano ama konton sano umaynaan umaynaan diyaarsay hadda laakiin khatartii baa tilid sidaan baa loo loo dadaalayaa insha allahu waana qorshuhuna wuxuu yahay inaan yeelano xarumo isku filan oo qalabaysan oo dadaalkooda wato insha allah
mudane wasiir sidoo kaleeto waxaa halkii sana iyo barkii u dambeeyey aawadiin qorsho een lagu horumarinayo wasaaradda guud ahaan een qorshayaashaas horumarineed ee wasaaraddu halkee marayaan
waa fiican meel fiican bay marayaan dadaalkaas ugu socdaa waa waa waa qorshihii istaraatiijiyadda lagu horumarinayay beeraha waddanka la dagaalanka fatahaadaha tayeynta abuurka abuurka dalka la- wax lagu beero kor u qaadida tay- heerka aqooneed ee shaqaalaha wasaaradda iyo beeraleyda guud ahaan iyo abuurista suuqyo gudaha oo baro- waxyaabaha waddankeena ka dhoofa sisita iyo mooska iyo iyo liinta ay u muhiimsan tahay marka waxyaahaasna ayaa laisku xiray waxaan kaloo ku guuleysanay wasaaradda inay ku shaqeyso xarunteedii weyneyd oo dhammaan dhismayaashii xarunta dib loo dhisay oo maanta aysan ay halkeeda ay degan tahay ayaa iyadana ku guuleysanay marka waa qofkaas waa waa eh, barnaamijyadaas si fiican bay u horgaleen waana socdaan waana wadi doonaa haddii lahayd
ugu dambeyn mudane wasiir maxaad fariina oo halkan uga gudbinaysaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa
waxaan u gudbinayaa in runtii waddankeenu uu yahay waddan eh, dihin fursadaha eh, wa- ka jira beeraha inay aada u sarreeyaan in dadku ku ku dhiiradaan inay wax beertaan iyo in eh, aynu isku tarsanay sidaynu waddankeenu waxooga soo bixi lahayn sidaynu uga kaaftoonno eh, cuntada iyo raashinka eh, lacagta aadka u fara badan lagu soo gato dibadaha laga keeno aynu isku dhiirigelino insha allahu in eh, wasaaraduna diyaar bay u tahay wixii tabarteeda ah xagga aqoonta iyo tababarada inay gacan ka siiso marka insha allahu saasaan rajeynayna haddii lahayd maad waa mahadsantihiin
guud ahaan barnaamijkai bandhiga wareysyada ood ka dhagaysanayseen radio muqdisho intaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa intaynu kulmayno barnaamij midkaan lamida sidaa iyo nabadgelyo